masjidka daarulqalam ee ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa la kulmay fariimo hanjabaada oo la xiriirta in lagu soo qaadi doono weerar qof ayaa afar iyo toban jeer soo wacay wuxuuna markii dambe u soo duubay codka hanjabaada ka dhanka ah masjidka iyo muslimiinta ku tukata isagoo soo kale aflagaado u geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam guddiga masjidka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in soo kale loo soo diray muuqaalada weeraradii cuslaa ee laba kun sagaal iyo toban lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka new zealand oo lagu laayay muslimiin badan oo xilligaasi tukanayay salaada jimcaha afar iyo toban goor inuu soo wacay masaajidka qofkaasi wuxuu duubay fariimo cod ah oo uu ku hanjabayo nebigeennana calayhi salaatu wasalaam uu ku aflagaadaynayo dadkana uu ku caayayo oo uu ku hanjabayo qofkaasi waxyaabihii uu soo diray waxaa ka mid ahaa inuu soo diray video dadkii muslimiinta ahaa ee lagu laayay waddanka new zealand labadii kun iyo sagaal iyo tobankii masjidka lagu weeraray ee lagu gumaaday videoga inuu soo diray videogaas iyo fariimahaas oo runtii ka muuqdo nacayb aad u fara badan guud ahaan muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska ayaa waayadan la nool xaalad cabsi ah waxaana saacad waliba ay filan karaan inay la kulmaan weeraro ay soo qaadaan dadka gaalada ay ku dhex nool yihiin